sida aad markaba ku maqlayseen ugu yaraan toban qof oo shan ka mid a yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada muqdisho maanta kadib markii kooxda shabaab ay weerareen xarumo wasaaradeed oo dowladda soomaaliya gudaha magaalada muqdisho sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ugu yaraan toban qof ayaa ku geeriyootoo shan ka mid ay yihiin kooxda weerarka soo qaaday al-shabaab dadka geeriyooda waxaa ku jira wasiirka hoggaanka shaqada arrimaha bulshada xildhibaan sakar ibraahim cabdalla aamin ambalas waxay sheegeen goobta inay ka qaadeen toban qof oo qaba dhaawacyo kala duwan qaraxa koowaad waxaa loo adeegsaday gaari wuxuuna ka dhacay albaabka bari ee wasaaradda shaqada ee dhanka fiish taraafiko kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u galay xarunta wasaaradda kadibna waxaa dhaca qarax labaad oo la aaminsay inuu ahaa gaarigay kasoo degeen ragga hubaysan dhismaha wasaaradda waxaa wada deganaa wasaaradda shaqada iyo howlaha guud waxaana inta badan shaqaalaha labada wasaarad laga badbaadiyey gudaha dhismaha waxaana laga saara daaqadaha iyo qaybaha dambe ee wasaaradda dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a inay arkayeen shaqaalaha oo laga soo daadgureynayay daaqadaha dhismaha guriga uu ka koobnaa mid ka mid a dadka kasoo badbaada weerarka oo ku sugnaa gudaha wasaaradda ayaa v o a-da kaga waramay sida wax u dhaceen
waxa waaye waxaan kasoo booday dabaka saddex biyaana ah qaraxa wuxuu nagu dhacay anagoo ku jirno howl maalmeedkeeni shaqo hal mara waxaan ugu soo daatay daaqadihii iyo albaabadii waxaana soo galay uuro madow waa soo orodnay anagoo dhinaca albaabka usoo oranay kadib albaabkii aan ka cadsanay inaan ka baxno oo ay rag naga hor imaadaan sida caadada ee markii dhan la qarxiyo waxa waaye qarax keliya kuma eko waxa waaye gudaha loo galaa ee marka waxaan isfahanay haddaan ka badbaadeen qaraxi waxaa jiri waxaa jiri karta in gudaha lasoo galo waan gartay marka marka gudaha ku kulaabanay dabaq saddex biyaanaha daaqad jabsanay daaqadii aan jabinay oo shabaq ahayd ayaan kasoo boodnay waxaan ku dhacanay qaybta guud ee gobolka banaadir ingad
marka dabaq dabaq saddex beenaa dushiisa kasoo boodeen saddex biyaan dushiisaan kasoo boodnay mise qofaad ahaydeen adiga ilaa konta qof aa ahayn
waan gartay marka dadka waa isqaybiyeen kuwa daaqaday ka baxeen daaqadihi aan jabsana waan gartay waan gartay
marka waxaan galnay qaybta guud kadib gabar qaybta kushiinka joogtay oo ciidanka wax u karaysaa waxay noo tilmaamtay meel laga bixi karo daaqad eh oo qurac ku aadan yahay quraciyaan dhex galnay meeshaasaan kasii baxnay jiigadaan dhex galno oo xaafad islaameen aan dhex galnay haddana xabadihi waxbaana qabsaday waan gartay kadib saacad haddaan wahar dib u laabto markii ay al-shabaab gudaha soo galayeen adigu xaggee fadhiday maxaase wuxuu kuugu horrey aragtay ahayd
xafiiskaygaa fadhiyey shaqaan ku jiray combyuter waxaan ku qoraaye warbixin wasaaradda aan diyaarinaaye kadib hal maraa waxaan arkay agaasimayaas la shaqaynaynay oo ay kusoo dhacday muraayadda daaqada iyo uuro lasoo gashay kadib anagoo agaasimihii fiirinaa orod bila si anigu soo soo orodnay laakiin waa nabad qabaa asagina waa fiican yahay anigana waa nabad qabaa dad badanaa kor kasoo booday oo waay qaar kuwa dabarka ka jabay daarna lugaha iyo gacmaha ka jabay marka alxamdulilah hadda waan nabad qabnaa yaa yaa dhintay oo taqaan ama dhaawac oo taqaan oo labada wasaaradood tan howlaha guud ee joogta iyo shaqada shaqaalahaba hadda ma sheegi karo laakiin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xagga dhaawaca iyo dhimashada dhinacaas ugu badnaa oo dhinacaas qaraxa uu ka yimid dhinacaas u ahaa waan isku dhegan lahay labada wasaaradood isku dhegan yihiin
waan gartay bal sidee bay ahay jawigu saddex dabaqaad ka booday daruufahaas adagaad martay banaankaad usoo baxday haddana qarax kalaa la kulantay sidey ahayd
wa anaga waxaan soo waan lugeeyey adig waxaan lugeynayay muddo labaatan daqiiqa ah kadib aan bajaaj helnay bajaajta anagoo dhinacaas idigaas kale magaalada mareyno orabna inaan xaafadda kor kasoo galno ayaa waxaa nagu dhacay qarax baabuurna daba socdaa qarxay ilaah amarkiis bajaajti aan ka bax aan ka boodnay ayadoo socoto xaafada islaameed aan galnay waa dhulnay xitaa waana la tilmaamay marka damba magaalada muqdisho gudaheeda ku dhulnay waan gartay muqdisho aada ugu joogtaa ma marka kuugu horeyso aada la kulanto jahawareerkan ba wallahi waa arki jiray qaraxyada waa arki jiray laakiin weli qarax meel aan joogo uga dhacay kana igu horeeya waan gartay in laga boodo saddex dabaq dusheed way adag tahay waa meel fog go-aankaas ee ku gaarteen wallahi nafta waxa waaye ayadaa go-aanka markaas meesha ku badbaadaysa ayadaa kuu sheegayso daaqada xitaa waxa wax sakimo ka yaraan ku jabsana daaqad aad adag oo isleedaa lagu jibi karo aa dhowr qof aniga waa sakimo sakimo ku jabsana marka naftaa naftaa ku tilmaamaysa markaas oo kale wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ayaa ku taala goob aada loo ilaaliyo waxaana ku dhegan dhismaha xarunta taliska guud ee booliska gobolka banaadir iyo goobo kale oo la ilaaliyo dowladda soomaaliyana faahfaahin kama aysan bixin weerarka iyo khasaaraha ka dhashay iyo siday ugu suuro gashay al-shabaab inay soo gaaraan goobtaasi muqdisho maanta waxaa ka dhaha qaraxyo kala duwan oo magaalada meelo kala duwan ah cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale dhegaystayaal dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa xildhibaan saqar ibraahim cabdalla oo ahaa wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa kaloo halkaa uu qaraxu ka dhacayay marayay oo ka badbaaday xildhibaan maxamuud cabdilaahi axmed oo ka tirsan guddida warfaafinta ee golaha shacabka soomaaliya wariyaha iyaga maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana ka waraystay wixii uu arkayey iyo weliba xildhibaanka weerarka ku geeriyooday
bismillahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan rabaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun inaan wasax siiyo shacabka soomaaliyeed dhammaan qaranka soomaaliyeed iyo ehladii iyo shacabkii meeshaas dhibaatadii waxyeelada kasoo gaartay oo dadka ku dhintay oo hadda la iisoo sheegay oo kamid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ahna xildhibaan qaran saqar cabdullaahi oo runtii nin aada u afgaaban ahaa oo iyo shacab kaloo soomaaliyeedba ay meeshaas ku dhinteen marka ugu horeysa u tacsiyinaa tacsida kadib aniga markii wax dhacayeen waxaa maraya wasaaradda wax ka dhaceen iridkeedaa maraya meesha wax ka dhacay iyo gaariga aniga aan saarnaa waxaan toban tallaabo malaha aan ku qiyaasay dhawaasho aan isku jirnay qaraxaas xoogiisa gaarigaan saarnaa wuuba uu macnaha meeshaas aan taagnay inuu inuu naga soo tuuro meel ka horeyso nagu soo dhuftay culeyska iyo xajmiga uu leeyahay laakiin ilaahay wuxuu nagu gargaaray qaraxa holaciisa iyo iyo firirkiisa iyo xoogiisa xaggeena uma soo bixine dhanka kaleu ilaahay nooga beegay marka ilaahay horta ku mahadsan xooga uu lahaa iyo khasaaraha aad tiri malaha intaa la kasii badnaan lahayd haddii dhankan uu soo aadi lahaa maadaama gawaari fara badan si safdheed ay ku jirta meesha wa wa gartay intaas mar intaas marka dhacday kadib gaarigaan kasoo degnay gaarigaan naga damay waa kasoo cararnay dadkii ordaayo dhaxda kasoo galna markaan dadka aan saa ula siman nahay ayaa dad ordaayo oo dharka ciidanka sito oo wasaaradda sii galayaan meesha ku aragnay askarteediyaa marka qoryo isku qabteen xabaday ku rideen xabaday nagu soo rideen kadib waxay u carareen wasaaradday galeen markaasaa waxaa noola sheegay in waxa meesha sii galaya shabaabka yihiin kadib anaga waa soo cararnay nin qori dabajeex wato meel halkaas oo kale kasoo ordaya asana xabado kusoo bilaabay markaan sii socdoon meeshii gabaadka aan ka raadsanaya markaas aan kusii dhawaaday dad fara badan oo wasaaradda gudaheeda kasoo baxay oo dhiig fara badan ka muuqdo oo dhaawacyo fudud iyo kuwo maarata aan aada u cusleen laakiin dhiig fara badan iyo dhaawacyo iyo ku yaalaan oo darbiyada kasoo gooday oo meesha sambaaga kasoo baxay oo ordaayanaa nagu yimid marka ma qiyaasi karo inay shaqaalaha wasaaradda ahaayeen iyo dad shacab oo soo booqday wasaaradda si loogu adeegay inay ahayaan makala ma kala sheegi karo laakiin dadka aan markaas isheeda saaray dhimashada intaan hadda arkay afar food oo meyda hooyayaala dhulka waa arkaya dad dhaawaco lugaha ka go-an oo maaragtay dhaawacooda culus yahay oo gargaar u baahnaa oo meesha uqaylinaya iyo dad kaloo dhulka yaalay waa ujeeday iyo dad kaloo dhaawacyadooda fudud yihiin oo ayagana maaragtay dadka maaragtay lugahooda ku baxsan kara oo dadkan usoo dhexgeli kara ahaayeen oo markiina meesha kasoo tagmooda jiren wa gartay haddana intaas ka dambeeyey ciidankii dowladda gurmud u yimid markaas waxay ayagana ku dadaaleen in dadkii wixii kaloo lasoo badbaadin karan lasoo badbaadiyaan gudahaasna waxay ka dagaalamayo si loo linkarayn lahaa inay ka shaqeeyaan marka qaabka qaraxa miyuu ku dhintay xildhibaanka dhintay mise raggii gudaha galay ayaa xabad ku dhuftay ama dilay
ani hadda kolley geeridiisa hadda la iisoo sheego wasaaradda gudaheeda kuma jirin laakiin waxay u badan tahay askartii gudaha gashay oo shabaabka inay dileen u badan tahay wa waa gartay xildhibaane weerarada noocana waa soo noqnoqonayaan haddana halbowlihii dowladda xarumihii dowladda laamigii makaal mukarama waxaa la yaab noqotay oo dadku isweydiinayaan oo mar walbana aanan ka daalin oo ku celcelinaa maxaa keeni kara in meel sidaa loo ilaalinayo oo ciidamada intaa la-eg ay joogaan oo awoodda dowladda ay taalo in si fudud baabuur al-shabaab leedahay wax qarxa ka buuxaan iyo rag hubaysan oo ciidamadii dharka dowladda sita ay soo galaan oo ay weerar ka geystaan waxa fududaynaya ma isweydiiseen arrintaas waxaa rabaa inaan uga gaabsado hay-adaha amniga ayagaa laga rabaa inay ka hadlaan marka inaan fursad siino markii waxaan soo gabagabaysmaan waxay ku hadlaan iyo bal wixii ay warbixin ee shacabka u sheegaan markaas war nooga furan yahay marka weerarkan keliya kama hadlayo weerarada way soo noqnoqdaan sidan bay u dhacaan xildhibaanadii qarankaa tihiin ma isweydiiseen waxaan waxa soo celcelinaya iyo cidda ay tahay in la weydiiyo
inaan isweydiinay waxaa kaaga markhaatiya baarlamaanka golaha hortiisaan intaasoo goor looga hadlay guddiyadii waxaa qaabilsanaa hay-adihii qaabilsanaayay maaragtay warbixino qaarkood ka keeneen maarata iskana arkeen haddana muxuu ahay waayey dambena baarlamaanka hadda ugu xirnaa sida hadda la filayna wuxuu furmi doonaa arbacada marka wixii intaas kaloo ka ziyaadaha hadda hay-adaha amniga in ayaga loo daayo ayaga ay ka jawaabaan waa ficlaan lahayd sababto maalin walba shacabka looma sheegi karo maaragtay tacsi iyo waa ceersanayna iyo waa daba soconay macnaha maaha marka waxaa la rabaa dadka inay ogaadaan bal waxay loo loo sheegi doono inay ogaadaan oo ani aan ka hor dhicinaan jecla haddaan dib kugu celiyo xildhibaanka geeriyooday maxaad ka garanaysaa dhinacoo ayuu ahaa golaha baarlamaanka muxuu ka ahaa bal haddaad faahfaahin yar naga siiso waa mahadsanta ani horta waxaan isku baranay baarlamaankan tobanaadaan isku baranay muddada isnaqaano waa un labada sano intaa isnaqaanayne waxaan ku bartay nin aada u afgaaban aada u ixtiraam badan maaragtay noorsoon ahludiin oo salaada u degdego markii kala fadhiga anagoo ku jirno markii xilliga salaada la gaaro dadka salaada ugu soo horeeyo ku degdego oo yimaado uu ahaa inta badanna muxuu ahaa nin jecel wadaniyada iyo dalkan siduu dhibaatada maanta uu ku jiro uga bixi lahaa ayuu runtii ahaa saaxiib dhowna waa ahayn aa runtii bishay
waagaag dhegeystayaal kaasi waxau ahaa xildhibaan maxamuud cabdilaahi axmed oo ka tirsan guddida warfaafinta ee golaha shacabka soomaaliya waxaana uu isagoo magaalada muqdisho ugu warramayey waryahayaga isagoo magaalada muqdisho ku sugan ugu warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan waxaana ka mid ahaa xildhibaanku dadkii ka badbaaday ee ka agdhowaa goobta uu qarax iyo weerar ka dhacay sidoo kale markii qaraxa iyo weerar ka dhacayay dadka ku jiray gudaha wasaaradda howlaha guud waxaa ka mid ahaa axmed maxamed iimaan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibidhiska maxamed cabdi sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramay
bismillah horta waxa weeye walaal waa mahadsan tahay bahda v o a na waa mahadsan yihiin guud ahaan wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa hal meel wada degan dhismayaal ayay leeyihiin oo isku furan khaliska guud ee ciidanka booliiskana waa kusii dhegan yahay marka qaraxa wuxuu ka dhacay dhanka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayuu qaraxa baabuurka lagu qarxiyey annagana xilli waxay ahayd shaqada ay socoto oo aan xafiisyadeena joogno aniga iyo wasiirka ayaa xafiis wada fadhinay oo markaas maadaama shalay ay jimco ahayd maanta xogta kala qaadanayna iyo sidii usbuucan shaqooyinkii la qaban lahaa marka qaraxaas markuu dhacay ayaa gurigii iyo xafiiskan ku jirnay dhinac kasoo dumay dadkiina xoogaa mataqaanaa shoob iyo kala carra a dhacay hase ahaatee wasaaradda howlaha guud shaqaalaheeda oo gaaraya ilaa boqol iyo afartan iyo dhowr waxaan samaynay meel ay ka dusaan ayaan u samaynay oo ay ay kaga badbaadi karaan horay ayaan ugu diyaar garownay inay wax dhacaan oo kale marka meeshii ayaan ka bixinay waxaana ahaa qofkii ugu dambeeyey oo wasaaradda kasoo baxa adiga ahaan aniga ahaan haa waan gartay xaggee markaa dadka ay ay u baxeen oo ay aadeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaraddeena albaab ayaa udhexeeya oo emergency dhowr la yiraahdo gargaarka degdega loogu talagalay taliska guud ee qeybta booliiska iyo wasaaradda shaqada waxaa udhexeeya wasaaradda howlaha guud marka wasaaradda howlaha guud albaab ayay ku leedahay dhanka wasaaradda shaqada oo lasaga dusi karo dhanka taliska guud ee booliiska gobolka banaadirne albaab ayaa nooga baksan oo oo aan la xirin oo loogu talagalay emergencyga marka shaqaalihii howlaha guud ee markaa jan shaqadii shaqaalaha oo janis u helay albaabkaasi kasoo baxeen waxay usoo gudbeen dhankeenna wasaaradda howlaha guud kadibna waxaa inta badan laga baxay dhanka muxuu ahay taliska guud ciidanka booliiska ayaa halkaas laga bixiyay shaqaalaha marka aniga waxaan aada ugu shaqaynayay inay ka gudbaan shaqaalaha oo dhan oo maadaama aan responsible ka ahaa shaqaalaha mas-uulna aan ka ahaa inaan ugu tegin halkaas marka qofkii ugu dambeeyey oo halkaas kasoo baxay ayaan ahaa alxamdulilah dad dabaqyada ka boodbooday oo dhaadhaawacma oo badana xiray laakiin wax hadda wax ku noqdeen wasaaradda howlaha guud ma laha waan gartay marka khasaaruhu xagguu u badnaa haddaad bal dhinaca eh, khasaaraha nafta nooga bilowdid Eh, niman badan oo mataqaan niman eh, qaraxa markuu dhacay eh, uuradii iyo qia- qaacii faraha badnaayo las arki waayey markuu wax yar hakaday ayaa mataqaanaa niman cararaaya soo galeen meesha kadibna ciidankii booliiska ee ilaalada u ahaa eh, wasaaradahan iyo qaybta booliiska ee ciidankii jooga ayaa ku yaacay Eh, kadibna dabaqii ayaa laisla koray oo dhanka wasaaradda muxuu ahaa shaqada iyo arrimaha bulshada marka eh, hawshaas sidaasay eh, ku socotay kolley dib waa iska jira haddii meel ay wax ka dhacaan laakiin waxa waaye wasaarada la galo waa sii ugu badbaadada badneyd dhaawaca badan eh, muxuu ahay eh, tirakoobka hadda kolley dawladdaa soo saari doonto wax tirakoob hadda ma hayno laakiin waxaan aan keliyan kuu sheegi karaa waxa waaye in meesha ay sidaa wax ugu dhaceen oo ay shaqaalaha labada wasaaradoodna inta badan aan ka badbaadinay oo aan ka gudbinay eh, muxuu ahaa eh, qaybta emergencyga ee loogu talagalay qaraxyada iyo dagaalada waan gartay waxaan eh, ogahay ma baan ognahay in wasaaraduhu ay ku yaaleen degmada shingani degmada shingani waa goobaha eh, lagu tiriyo inay ahaadaan eh, goobo nabdoon marka bal sida ay eh, raggan weerarka soo qaaday kusoo gaadheen deegaankaas haddaad noo sheegtid wallahi kolleygo eh, qiyaastii ana hadda ma ogo ma hubi banaanka ma joogin oo gudahan ku jiray Eh, xafiiska ayaan joogay laakiin filayaa eh, waddo weyn oo laysaga gudbo shangaani iyo cabdicasiis oo dhanka liida aadeysa dhanka kalena xamarweyne ugudbeysa ayaa wasaaradda irideeda marta oo baabuurtii oo dhan ayaa halkaas mara hadday noqon lahayn baabuurta shacabka iyo kuwa mataqaana b l-ka loo yaqaana dadweynaha ay adeegsadaan iyo kuwa dhagaxa ka keena kaawooyinka iyo dhinacyadaas ka yimaada kaaraan marka eh, mar hadday wadadaas dee furan tahayba dee wadada baabuurkuu kasoo leexan karaa hadduu rabo inuu wax geysto marka sidaas waaye marka eh, dhinacaas ayay ay mataqaana kaga yimaadeen waan gartay marka bal gurmadka waad noo sheegtay in taliskii eh, ciidanka booliisku meesha ka dhowaa eh, wasaaradihiinana ciidan amni ayaa joogay Eh, intaa mooyaane gurmadka eh, dhinaca amniga haddaad eh, siduu ahaa wax- wax iiga sheegtid maya wallahi ciidan eh, kuma yareen Eh, gurmad badan ayaa joogay Eh, maadaama ciidan badan oo taliska booliiska uu ku dheganaa wasaaradahana ay lahaayeen ciidan booliis oo ilaaliya ammaankooda Eh, wixii eh, qaraxa hore waxyeeladiisa iyo argagixiisa marka laga reebo eh, runtii aad ayay u dagaalamayeen ciidamada booliiska Eh, wacdaro ayayna meeshaas ka dhigeen haddaysan ayaga ahaynna dee lama lama lama dhayalsan kareen shaqaalaha markaan daadguraynayna oo aan meesha ka bixinaynayna ayaga ayaga iyo istaafyadeena ayaa difaac ku jiray marka eh, sidaas ayay hawshii eh, ku dhacday marka eh, qof isdilaaya hadde waad garan kartaa inuusan eh, ka leexanayn meesha laakiin eh, intii oo muxuu ahaa eh, ciidan loogu talagalay way qabanayaan ciidankaas waana waana ciidan taqaanaa Wa- runtii ammaan mudan
agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibidhiska soomaaliya maxamed cabdi sandheere wariyahayaga ayuu ugu warramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaana uga warramayey agaasimuhu weeraradii iyo weliba qaraxyadii ka dhacay maanta magaalada muqdisho